baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta cod ku ansixiyey labadii guddi ee kala ah guddiyada doorashada iyo guddiga xuduudaha iyo federaalka oo ay soo magacowday dowladda federaalka guddiyadaasi ayaa ka kooban min sagaal xubnood waxaana horey usoo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha maxamed colaad xasan ayaa haddaba ansixinta guddidan ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa
bismillahi raxmaan raxiim ramadaan kariim dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta dhamaan meel kasoo joogaan aada iyo aad waxaa ilahay mahadiisa in maanta baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya uu ansixiyey labadii guddi ee heer qaran ee ku qoraa ku xusnaa dastuurka soomaaliyeed ee ahaa guddiga doorashooyinka guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka heer qaran iyo guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo federaalka labadaas guddi oo golaha wasiirada uu hore u ansixiyey toddobadii bishii may waxay ka kooban yihiin min sagaal xubnood waxaa horay loogu talagalay inay u diyaargareeyaan wadanka guddiga doorashooyinka qaranka inuu wadanka u diyaargareeyo doorashooyin laba kun iyo lix iyo tobanka dabcan shaqadiisu inay mar hore bilaabatay ahayd waxaan aada iyo aad ugu faraxsan nahay in berri wixii laga bilowdo ay ka bilaaban doonto shaqadoodii xarumaha kumeel gaarka ee loogu talagalay guddiga xuduudaha iyo federaalkuna sidoo kale runtii shaqadaasu shaqo muddo dheer ka hor in laqabtay aheed aheed laakiin haddana hadda dhowrka biloo lasoo dhaafay wasaaradda ku mashquulsaneed ilaahay mahadis waa la ansixiyey wa waa gartay maxay guddiyadan ugu fadhiyaan odowa qorshaha higsiga labada kun lix iyo tobanka ee doorashooyinka soo socday soomaaliya labadan guddi guddi dabcan waa guddi doorashooyinka loogu talagalay inuuba ka tala bixiyo qafto mandatekiisu waa lix lix sano la-aantiisna dabcan doorashooyinka waxay iska noqon karaan sida kuwii hore ee ku salaysnaa in beela iyo qabaqabiilo ay dadka soo xulaan laakiin guddigani wuxuu kasoo aragti bixinayaa doorashooyinka laba kun iyo lix iyo tobanka siday uqabsoomi karaan kadibna ilaa heer laga gaaro hal qof iyo hal cod guddiga xuduudaha iyo federaalka waad ka warhaysaa wadankii in la ogolaaday in uu federaal noqdo oo laga shaqeeyey maamul goboleedyo la sameeyey waa jiraan xuduudaha isku haysadka xuduuduhu haddaba mediaha waa ka maqlayseen waayahan maamulada ka dhexeeya guddigaas marka waxaa loogu talagalay inuu xuduudahaas kala xadeeyo federaalka dhamaystiro taasna waa iyaduna midii gaarsiin lahayd sida hadhow ay u dhici karto codeynta doonta laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa jiray wasiir madaxda qaar ka mida maamul goboleedyada oo ku dhaliilay xubnaha guddiyadan waxaa jiray madaxda qaar ka mida maamul goboleedyada oo ku dhaliilayay xubnaha guddiyadan gaar ahaan kan xuduudaha inaan laga talagelin sideed ugu qancinaysaa marka si guddiyadan ay ula shaqeeyaan maamul goboleedyada federaalka hoos imaanaya
colaad waa mahadsan tahay labadan guddi horta sida aada la socotaan si babliga loo loo geliyay mediaha muddo bil ka badana bishii marso oo dhan ay mediaha ku jireen kowdii ilaa soddonkii marso si babligaha loo qabtay documentiga interviewga si babligaa loo qaaday guddi hoosaadaa loo saaray wax cabash ah oo rasmiya oo ku socota wasaaradda arrimaha gudaha ama xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee ka yimid hal maamul goboleed ma jiro marka annaga normal lama macaamilno wixii saxaafadda laga sheego saxaafadda warad aad u badan baa laga sheegaa laakiin wax cabasho ah oo qoraal ah oo xafiiskayga soo gaaray ma jiraan wa waa gartay haddaan arrintaa meesha u gudubno dhowaan waxaad soo dhisteen maamulkii gobollada dhexe dabcan sida hadda muuqata qariidadii hirgelinta federaalka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dowladda waxa uga dhiman oo keliya maamulka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe muxuu yahay qorshaha dowladda ee maamulkaasi ku aadan
dabcan waa ka warhaysaa waa run sida aad sheegtay maamulka galmudug si aada u habsamilaha loo dhisay waxaana laga soo bilaabay hoos iyadoo odayaal dhaqankii dadkii lala tashtay odayaal dhaqankii la xareeyey erga la xareeyey dastuurka la ansixiyey baarlamaan la dhisay madaxweynena ay soo doorteen iyo madaxweyne ku-xigeen iyo guddoon baarlamaan haddana madaxweynihii iyo baarlamaankiisi ay ku mashquulsan yihiin ama arrimaha dib u heshiisiinta ama arrimaha maamulkii dhismihiisii wasaaradda arrimaha gudaha aragtideedu waxay tahay in maamuladu ay saa u dhismaan ma aha inay kor ka yimaadeen madaxweyne laga bilaabo madaxweynuhu baarlamaan dhiso waxaan ka shaqeynaynaa dadka shabeellada dhexe iyo hiiraan oon baryahan shirar kula jirnaa sidii aragtida siyaasadeed looga heshiin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan le haddii ilaa yidhaahdo yaana loo bilaabi doonaa intii processkaas uu soo maray unu mari doonaa haddii ilaa yidhaahdo haddaba mid la isku waafaqsan yahay uu noqdo baarlamaanku uu ka hadlo runtii yiri nooca loo baahan yahay in la sameeyo loo maro federaalka waa noocaas waa ka warhaysaan in dee doorasho xor ah oo xalaal ah oo dee dadka soomaaliyeed adduunka meel kasta ay joogaan ay la socdeen ay ka dhacday marka runtii in tallaabooyin dowlad wanaagga lagu tillaabsado oo cadcadaan ay ku jirto oo waxqarsi iyo laga baxo ninjeclaysi aragtideenna waa taas si laba kun iyo lix iyo tobanka dadku ayagoo diyaarsan ay u gaaraan wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xasan odowa oo khadka telefoonka magaalada muqdisho ugu waramiyay waryaheena maxamed colaad xasan halkaad kala socoteenna waa v o a
haddaba maxay tahay shaqada guddiyadan su-aashaas iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu weydiiyey sahre cumar maalin oo ka mid ahayd guddigii qoray dastuurka waxaana ugu horreyntii weydiiyey muhiimadda ansixinta guddiyadan
horta aada iyo aad baan ugu faraxsan in guddigadan la sameeyo guddiyadan waxay la sameeya sanadka ugu horeeyey ee dowladda la dhisay oo ay kumeel gaarka baxda labadan guddi ahmiyadda ugu weyn oo ay ku sameysmayso dowlad madax banaan oo federaal ah waaye markaan kala qaado guddiga doorashooyinka horta waxay saabsanyahay inuu doorashooyin kasto oo dalka laga sameynaya ka qayb galo waxaa ahmiyadiisa koobaad ay tahay nooca doorashooyinka oo dalka qaadanaya inay habeeyaan waxaa ahmiyadiisa kala tahay nooca xisbiyada oo la qaadanayo iyagana inay iyaga sharciyeeyaan markaas kadib ay ku dhaqaaqaan si hadda loo leeyahay lix iyo tobanka twenty sixteenka shirka la gelaayo oo doorasho la gelaayo kaleeto hadaa diyaari ahaan lahayd dalkao dhan waa laga waa laga codayn lahaa waxaa dhici lahaa hal cod iyo hal qof si u dhacda ahaan lahayd marka guddiga doorashooyinka aada muhiim u yahay horaa loo diyaarshay baarlamaanka waa diyaariyeen laakse waa daaheen inkastoo maanta la ansaxshay waxaa kaleeto baan ku faraxsanahay inay muxuu ahaay laba gabdhood ku jiraan sagaalka qofood inkastoo aan saddex lahayn haddana aada iyo aaday ahmiyad uleedaha laba qofood oo muhiimana waa yihiin waaye zahra waad sharaxday guddiga doorashooyinka guddiga xuduudaha ayaa isna faraha lagu hayaa arrintiisa faa'iidada iyo waxtarka uu yeelanaya haddaad bal ii sharaxdid guddiga xuduudaha waa guddiga ugu muhiimsan iyo federaalka oo markaa misaa dowlada marka xuduudda haddaan la sameeyo haddaa xusato xuduuday lahaayeen goboladii dowladii tacaanka ama dowladii kow iyo labaatanka sana ah xuduuday lahaayeen marka hadda marka laysku daraayo oo ay federaal noqonayaan waxaas waxaa la rabaa in labadii gobol la isku daro ama saddexdii gobol la isku daro in la yaqaano xuduudooda cayiman oo la calaamadeeyey oo le federaalkaas xuduudiisa waxay ku egtaa halkaas hadda waa artay maaliyeed waxaa la isku qabsaday ceelasha biyaha iyo jasiira waxaa isku qabsatay banaadir iyo saddexda gobol oo south west isku qabsadeen oo xabada ka dhaceen hadda waxaa la isku haystaa xuduudaha mudug oo u kala dhexeeyaan puntland iyo mudug qoladaana waxay leeyihiin waxaan waa xuduudeena waxa waay ilaa muxuu ahay nugaal qolaas kalena waxay leeyihiin sidii muxuu ahaa laksasu waxaa ku qoran puntland sida inay ku qoran tahay meesha waan annaga wax ka samayna marka waxaad artaa arrimaha muhiimka ugu ah oo ugu fiican oo loogu gudbi karo halkaasanoo noo hartay oo dowladnimo lagu gaari karo waxay tahay labadan guddi si xowli ah oo xowli xowlia inay u shaqeeyaan waan gartay labada guddi waa saad sheegtay hawshooda waa hawl muhiima waxyaabaha ay soo saaraan ma is leedahay soomaaliya oo dhan waa lagaga qancayaa oo maamulada kala duwan iyo hadda waxaad xustay khilaaf u dhexeeya koonfur galbeed iyo banaadir waxaad kaloo xustay mudug galmudug iyo puntland ma is leedahay waxyaabaha ay soo saaraanay waxay noqon doonaan waxyaaba wax kala saara mise laga yaaba in murankaba ay sii badiyaan horta marka la raba in muxuu ahayd soomaalinimo loo dhaqmo oo dowladnimo loo dhaqmo waa in lagu qanco waxaa kaloo hadda dowladdan ka dhiman maxkamadii dastuurka constitutional maxkamadda ahayd oo marka qodobo laysku qabto qodobadaas kala saari lahayd ama xuduudahan oo kale hadii laysku qabto oo ay qoladan guddiga soo saara marka guddigan waa madax banaan yahay ha madax banaanaada adina wasaaradda arrimaha gudaha la falgelaya laakiin iyadoo ku maraa interference ee ku waxaysaa annaga markaan dastuurka qaba qoraalkaas soo saarnay oo hadda dib review loogu samaynayo cidnaba hortimid ma laha ilaa meel kasta ku shaqeeyaa hadda waxaan samaynayna intaan la joogno dastuurada gobolada ah dastuurada oo dowlad goboleedyada iyo in dastuurka weyn laysku aadiyo oo laysraacsiiyo arrintaas waxay keenaysaa in lagu wada qanco qof waa go-a tiraahdo iyo qof waa joogaa tiraahdo hadda waa arta qaladaadka badan oo dhacaayaan kismaayo inta kulli buuqaa ka socdo laakiin wax si wax waaqic ah loo dhiso guddiyadan oo madax banaan yihin waana constitutional waxaa kaloo waa guddiyo dastuuri ah waan gartay laakiin dastuurkeena waan gartay laakiin madaxweyne ku-xigeenka puntland bishii may waxa uu sheegay in guddiyadan la magacaabay ayna iyaga khusaynin lana garab maray heshiis ay dowladda federaalka iyo puntland kala galeen oo ahayd in laga wada tashado marka guddiyo noocan oo kale ah la dhisay horta aan kuu sheego dowladdan waxay ku dhisantahay four point five wax kasta federaal ah oo la aqoonsado ma jirto dowlad federaal markii la aqoonsado waxay xisaabsan taha baarlamaanka ansixiyo hadda waa arka kismaayo inay diideen dowladda baarlamaanka inay diiday ah sida kasta huqon waxay haddii shan noqonayaan hadday lix noqonayaan hadday toban noqonayaan marka lasoo doorto oo ay soo hagaagto in baarlamaanka la geebisay baarlamaanka hadda noo dhisan wuxuu- waa laba gol oo isku yah golihii wuxuu yahay federaalka oo kas- oo baarlamaanka iyo golihii muxuu ahaay councilka oo muxuu ahaay ahaayeen aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba waa isku yahay isaaka ansixiyo arrintan marka hadda aad aad ku dhufatay oo rais- rais- madaxweyne ku-xigeenka puntland oo sheegay haddaa xasubka suuqa waxaa ku qoran laba qodob labadaas qodob waa muhiim sandheere muhiim waxay u tahay markii la samaynayo dowladda waxaa puntland sideeda hasii ahaato sideeda hadii ahaato daadmeys ma ah xuduudii xudeeraheedi waayo Eh, oo wa- wa- lama faragelinayo marka inta imise gobolay samaysatay imise degmo kalay samaysatay kuwaasoo dhan waxaa sameynaya gudiga guddiga federaalka oo oo oo- muxuu ahay ah Eh, oo oo xuduudaha sameynaya waxaa kaloo sameynaya guddi kaloo la sameynaayo oo ah tirakoobka oo hadhow tirakoobayo oo dhahayo magaaladan markay intaasoo dad noqoto ayay degmo noqon kartaa intaasoo dad markay degan yihiin ayay waxay noqon kartaa tuulo degmada waxay yeelan kartaa afar tuulo ama shan tuulo oo standard ah ay sameynayaan markaasay degmo noqonaysa adiga wax horama noqonayso waxaa hadda arrintan ayaan kuu sheegayo banaadir iyo leeseeska xuduudaha ay ansixinayaan waxa ugu weyn oo ugu muhiimsan waxay ahayd arrimaha waxay ahayd mar hore la qabto oo waxay ku qoran yihiin dastuurka laakiinse kolley hadii hadda laga waa hal sano waa laga gaaraa waana lagu wada qancayaa waxaa meesha ka maqan keliya oo markay saan leesu qabtoo kaletood kala saar laheyd maxkamad dastuuriga ah
sahra cumar maalin oo ka mid ahayd guddigii qoray dastuurka waxa ay u waramaysay maxamed cabdi sandheere